للhi رb العاalمين والcاaqبة للمتقينa وlا عdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصaحبه وmن اهتdى بhdيه إlى yوم الdين أmا bعd السلام عليكم ورحمة اللhi وبركاته بإذن رbنا تباaركa وتaعالى waxaa kelimaad walaalayaal aan iska odhan doonaa mawduuca ciwaankiisa aada akrideen oo ah qaswat alquluub af soomaaliya haddii loo rogana macnihiisu uu noqonayo qalbi ingega qaswatu lqalbi macnaheedu muxuu yahay qaswatu lqalbi macnaheedu waa qalbigu inuu adkaado oo uu yaraado alla kacabsigiisu oo uu noqdo mid aan u jilc ahayn maqalka uu maqlaayo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu noqdo mid aan ku waantoob ahayn aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala tusinaya weynidiisa iyo jiritaankiisa kuwo la arkiyo kuwo la akriyaba oo uu noqdo mid aan ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa aan ku xasilahayn oo uu noqdo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sii jeeda mucridun can rabbihi multafitun ilaa gayri meel kale ayaa u jeeda oo u daymoonaya mutabicun lihawaah yatlubu maa yuxibuhu walaw karihahu rabbuh waa inuu noqdo mid hawadiisa raacsan wixii uu jecel yahay u raadinaya walow waxaasi ha noqdo wax ilaahay subxaanah wa tacaala uu karhayo uu nacaye qalbigu calaamaadkaa markuu yeesho iyo amaaradaha macnaheedu waxay tahay inuu qalalay waxay culamaa atibaau lquluub ay yidhaahdaan xubintu inay xanuunsanayso waxaa lagu gartaa in shaqadii ay qaban jirta ay isdhinto amaba se meeshaba ay ka baxdo qofka indhihiisu inay bukaan waxaa lagu gartaa inuu araggiisu yaraado ama waxba u arki waayo gacantu inay xanuunsanayso waxaa calaamad u ah wixii ay qaban jirtay inay qaban weydo lugtu inay xanuunsanayso waxaa calaamad u ah socodkii markii hore lagu socon jiray in lagu socon kari waayo qalbigu inuu buko oo uu xanuunsanaayo waxaa calaamad u ah acmaashii saalixa ahayd iyo daacaadkii qofku uu qaban jiray inuu qaban kari waayo amaba se ay ku adkaato qalbigu inuu nool yahay oo uu caafimaad qabo calaamad waxa u ah in khayrkii iyo wanaaggii uu samayn jiray inuu sii kordhiyo mooyaane waxba aanay iska dhimin qalbigu walaalayaal markuu ingego ee uu xanuunsado xanuunka caynkaasi ku koobnaan maayo isaga waxa u gubna u gudbayaa xubnaha intooda kale hadday carab noqotiyo hadday gacmo noqotiyo hadday dhega noqoto iyo hadday luga tahayba qalbiga hagaagiisa waxaa ku xidhan xubnaha hagaagooda hadduu qalbigu hagaagi waayo xubnuhuna hagaagi maayaan qofka ibni aadamkaahina inta uu kala imanayo daacaadka ilaahay iyo dheeraanshaha uu ka dheeraanayo wixii ilaahay uu ka mamnuucay marba waxa ay leegaanaysaa nolosha qalbigiisu intay leeg tahay iyo iimaanka ku camiran xaddigiisu intuu yahay iyo qalbigiisu siduu ugu jilicsan yahay ilaahay subxaana watacaala xuskiisa iyo dikrigiisa hadduu qalbigu khariban yahay xubnuhu waa la kharibmayaan faqad akbara bidalika asaadiqu lmasduuq qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam alaa waina fi ljasadi mudga idaa saluxat saluxa aljasadu kuluh waidaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb waa xubinta haddii ay hagaagto jidhka oo dhami wada hagaagayo hadday kharibantana jidhka oo dhami uu la kharib maayo qalbi qalalku wuxuu leeyahay walaalayaal amaarado iyo calaamado haddaynu waaqiceenna maanta u fiirsanno haddaynu nahay ducaad iyo dalabatu cilm iyo haddii mujtamaca guud ahaan la eegaba calaamadahaasi way buuxaan dadka intooda badana dareen lihi waxay ka ashkatoonayaan quluubtu inay qallashay waxaad maqli kartaa cibaaraad kala duwan qaarkood waxay leeyihin qalbigiiba ay qallalay laa ajidu ladatan lilcibaada cibaadada dhadhankeedii iyo macaankeedii ma hayo waan tukanayaa sidaan ku galay ayaan salaadii kaga baxaya qur-aankii baan akrinaya anigoo iimaanaan siyaadsan baan dhamaynaya waxaad maqlaysaa dadka qaarkood oo leh oo ka ashkatoonaya iimaankoodii inuu daciifay waxaad maqlaysaa dad le laa taasar biqira'ati lqur'aan dad le maxaan sameeyaa macsiyadii baan si sahlan ugu dhacaya daacaadkii iyo cibaadaadkii baa culays igu noqday kuwaasi waa kuwa hadlaaya dhawaaqaaya dad kale haddii aanay dhawaaqin oo afkooda aanay ka sheegin qalbi qalalka haysta qalbi qalalku dushooda ayuu ka muuqdaa hadalkooda ayuu ka muuqdaa iyo camalkooda walow yaanay kuba dhawaaqinbe calaamadihiisa ayaynu isu sheegaynaa walaalayaal si aynu nafta u xisaabino quluubtana aynu u raajicno dib aynu ugu noqonno si quluubta qallashe dhagaxowday aynu ugu dhalaalino ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa waxaa calaamaadka ka mida baaraka allahu fiiha wa fiikum cadamu ta'asuri bilmawaacid wa ru'yati alamwaat walsayri bayna alqubuur haddaad is aragto iyadoo waanadu aanay ku raadaynana waxba aanay kaa bedelahayn dadka dhintay aragtidooda waxba aanay kaa bedelahayn xabaalaha dhexmarkooda iyo fooqyada dhexmarkoodu isku mid uu kuu noqdo fa haadihi wallahi amaaratun calaa qaswati alqalbi wa dacfi aliimaan waa calaamo tusinaysa qalbigu inuu qalalay iimaankuna inuu daciifay haddaad aragto adigoo daacaadkii ka caajisay haddii aad samaysana aanay lahayn ruux iyo dhadhan ee xarakaad iyo dhaqdhaqaaq madhan ay kaa yihiin waa calaamo tusinaysa iimaanku inuu daciifay qalbiguna uu qalalay waana min calaamaati almunaafiqiin waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila intay cibaadaystaanba way iska yar tahay marka ay cibaadaystaan oo salaad ay u kacaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxay kacayaan iyagoo kusaalaaya caajisnima ayaa ka muuqata khushuuci kama muuqato iyo salaadaasi dhadhan inay ku hayaan ma laha tadabbur iyo ufiirsasho hadalka ilaahay ufiirsanayaan ka fikiri maayaan waxa ka dambeeya dareemi maayaan dhadhan iyo macaan cibaadadu ay leedahay waa juzun min annifaaq waa qayb nifaaqa ka mida oo kugu sugan haddaad amaanadaha iyo calaamadaha si aada yeelato sida iimaanku u qaybsamo ayaa nifaaquna u qaybsama oo adigoo mu'mina qayb nifaaqa ka midii ay kugu sugnaan kartaa waxaa ka mid a qilatu dikri waalgafla can illah inuu xuskaagu yaraado intaad ilaahay xusaaba ay yar tahay iyo intaad ilaahay subxaana watacaala xusuusan tahay inaad noqoto mid ilaahay subxaana wa tacaala moogan oo muraaqabat llahi waalxayaau min allahi ay ka maqan tahay in ka sarraynta ilaahay uu ka sarreeyo uu addoonku xusuusan waayo oo uu macaasida si sahlan ugu dhaco ilaahay uu ka xishoon waayaa waa amaaradii calaamo tusinaysa qalbigu inuu qalalay waa ka ilaahay munaafiqiinta yidhi walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila quluubtooda ayaa engegtay walaysa fiiha iimaan waxaa ka mid ah amaaradaha iyo calaamadaha inaad ka cadhoon weydo ilaahay oo maxaarimtiisa iyo xaqiisa meel lagaga dhacayo an yastawiya cindak an yucsaa rabbuk aw an yutaac hadday sinaato agtaada ilaahay in la caasiyo iyo ilaahay in la adeeca oo isku mid agtaada ay ka noqoto oo daacada ilaahay la adeecayaana farxad aanay kuu kordhinahayn iyo raynrayn macsiyada ilaahay la caasiyayana aanad ka xumaanahayn waa calaamad tusinaysa qalbigu inuu ku qalalay iimaankuna inuu daciifay waxaa natiijadu ay noqonaysaa inaanad wanaagna farin xumaanna cid aanad ka reebin walaa tashcur biayi mas-uuliyati jaha diinik inay diinta mas-uuliyadi kaa saaran tahay bana aanad dareemin bal calaamadaasi sida ay dadka noloshooda uga dhex muuqato baaraka allahu fiikum u fiirsada dadka inta wanaagga farta xumaanta reebtaa way yar tahay dadka badankooda waxaa laga yaaba inay iskaga aamusan yihiin xumaantii agtooda lagu samaynayo wanaaggii agtooda lagu dayacay qaarkoodna dacful iimaanku darajadaaba waa la dhaafa oo xataa kii dadka wanaagga faraayay xumaanta ka reebayaan ka badbaadahayn adiga maxaa kaa galay baa lagu odhanaya ma janniya naar baad dadka u haystaa taada kaad kow hasaaqidin ummadda qofna waxba ha u sheegin yani waa dacfu liimaankii iyo qaswatu qalbigii oo derajo daran gaadho weeye waa qofkii oo ilaahay subxaana watacaala in la caasiyaaba agtiisa caadi ay ka noqotay waxaa calaamaadka kamid a qilatu sabr qofka inuu sabirkiisu yaraado cibaado ku sabri maayo macsiyana ka sabri kari maayo haddii musiiba ay ku dhacdana markiiba waa argagaxaya ilaahay qadarkiisa ayuu ka ashkatoonaya makhluuqaadka ayuu ga ashkatoonaya waxaa kamid ah atacalluqu bidunya in qofka adduunyadu qalbigiisa ay ku weynaato itacallaq biha oo adduunyo daraaddeed uu uga tago wixii ilaahay subxaana watacaala u dhaweynayay oo adduunyadu ilaahay ay ka fogeyso oo arrimaha adduunye uu ka horaysiiyo arrimaha waxa weeyaan aakhiro wa hadihi alcalaama walmadhar mawjuudun yowm fi xayaati lmuslimiina wabikatra muuqaalka noocaasiina waa mid aada uga muuqda maanta nolosha dadka muslimiinta waajibaadkii baa la dayacay xaaraantii baa la banaystay waxaa lagu sababeynaya u weynina waa min ajli dunya war hebelow salaada tuka maxaan salaad tukada caruurta beriskoodii maan raadinaya tacalaqa bidunya salaadii dhamayd rukunkii labaad min arkaan islaam wuxuu u dayacay min ajli alabi rizq risqiguna mar walba waa u iman lahaa intii ilaahay u qadaray oo salaadu risqi ay ka yaranaysaa ma jirto mid ay u ziyaadiso mooyaane ilaahay subxaana watacaala intuu helo ayuu ugu barakayn lahaa hadduu cibaadaadka waxa weyan uu ka soo bixi lahaa qaar xaaraan iibinayaad arkaysaa heesa ka baayac mushtaraya oo iibinaya marka la idhaha wa ilaahay ka baqo hebelo waxaan iska daa haddaa maxaan ka shaqeeya soo aniga carruurtuba dhiman mayno shaydaankii baa dhinacaa ka soo galay muuqaalada noocaasi aad bay maanta xayaatada iyo nolosha muslimiinta ay uga muuqdaan noloshii saxaabada iyo rasuulku calayhi afdal salaati watasliim waxay ku hagaagtay kaanat quluubuhum xaya wa naqiya quluubtoodu waxay ahayd mid nool arrinta caynkaasiina waxay noqotay mid noloshooda ka muuqata nolosha qalbigoodu xayaatadoodii ayay ka muuqatay carabkooday ka muuqatay iyo camalkooda laba raad ayaa nolosha qalbigu ay ku yeelan alaharu lawal markay kalaamka rabbi maqlaan iyo almawaacid waanada inay raadayso oo addam yakruju dam min cuyuunihim ilma indhahooda ay ka soo daadanto alaharu thani waa almubaadara ila imtitaali awaamir illah amarka ilaahay markay maqlaan markiiba inay uhogaansamaan ee u degdegaan tusaalayaal bay leedahay ta hore waxaa bukhaariyo muslim ay warinayaan cabdالlahi بn mascuud radي الlahu canhu wuxuu yihi qala liy الnabiyu sal ه alيه wasalam iqrأ calaya اlqur'aan qaala aqra'u calayka وcalayka unzil qur'aan ii akri buu yidhaha aan ku dhegayste rasuulkaas sidaa cabdالlahi ibn mascuud kule ibnu mascuud wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay ow ma adaanku maqashiiya iyadoo lagugu soo dejiyeyba qaala nacam inii uxibu an asmacahu min gayri ha waxaan doonayaa cid kale inaan ka maqlo qur'aanka oo dhegaysigiisa aan ku raaxaysto qalbigayga waxa weeyaan uu raadeeyo suuratu nisa ayaa cabdullahi ibnu mascuud radi allahu canhu dabada u qabsaday ilaa uu soo gaadhay aayadda qur-aanka ee ilaahay subxaana watacaala ule waji'naa bika calaa haaulaai shahiida yowma alqiyaamay ka warramaysa in cid walba cid ku markhaati furto loo keeni doono nebi maxamedna caleyhi afdal salaatu watasliim ummadiisa uu ku markhaati furi doono halkaa markuu maraya buu rasuulku yihi sala ly slam xasbuk halkaa ku jooji qaala cabdullaahi bnu mascuud failtafatu ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam faidaa caynaahu tadrisaan rasuulki ilaahay baan daymoodo xaggiisa aan eegay mise waa labadiisa indhood oo ilmo burqanaaya waa qalbigu hadduu nool yahay oo qalbiga ilaahay subxaana watacaala cabsidiisu ay ku jirto indhahaasi ilma ayay burqanayaan maaha macnaheedu shixnada iimaaniga uu xandaarsan yahay inuu qalbigu iska dejinaayo markanuu qofku ilmaynayo oo yabki min khashyati illah macnaheedu waxa yazdaadu iimaanan fawqa iimaani iimaankii hore ayaa iimaan uu kusii kororsanaya iimaan baa u ziyaadaya wa kadalika cabdullaahi bnu shakiir wuxuu yihi sida tirmidi warinaayo waxaan u imi rasuulka sala allahu alay wasalam ataytu nabiya sal alay wasalam wahuwa yusallii salaata almaqrib walisabrihi aziizun kaaziizi lmirjal waxaan u imi rasuulka oo salaadii maqrib tukanaaya laabtiisa buux baa ka baxaaya buux buuxa dheriga ka baxoo kale ah wuxuu leyahay alimaam alqurطubi raximah llah wa hadihi caadatu wa sunat lculamaa laa yasiixuuna walaa yascaquun waa wadada iyo iyo dhaqanka culimada lagu yaqaan aladiina mala'at khashyat llahi quluubahum kuwa allah cabsidiisu quluubtooda ay buuxisay marka allah tabaaraka watacaala cabsidii cabsidiisu ay quluubtooda cadaadiso ma qayliyaan mana suuxaan hadi waa min caadaati ahli tasawuf laysat min caadaati alculamaa ma kana nabiyu sala allahu alayh wasalam yasix wama kana yasqut wayuksha calayh rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaahay daraaddii waa u ooyi jiray laakiin mana qaylin jirin mana suuxi jirin wahakada kana asaxaabatu ridwan اllahi calayhim kadalika صaxaabada ridwan اllahi calayhim marka ay maqlaan almawaacid waanadu way raadayn jirteen leanna quluubtooda ayaa noolayd bikhilaafina naxnu inagu waa ka duwan wuxuu leeyahy anas bnu malik radia allahu canhu sidaa ay wariyeen asxaabu sunan wagayruhum khaطabana nabiyu salى اllahu alيh wasalam khuطba faqaal law taclamuuna maa aclam labaxigtum qaliila walabakaytum kasiira rasuulku khudbadaa wuxuu yihi dhexdeeda haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in yar baad qosli lahaydeen yacni umuurta aakhire idinka horraysa calaa xaqiiqatiha haddaad u ogaan lahaydeen in fara badanna waad ooyi lahaydeen qaala fagataa asxaabu rasuuli illahi wujuuhahum walahum khaniid saxaabadii rasuulku wejiyaday qarsadeen iyadoo hindhaadhiruu ka soo baxaayo maanaa yabkuun waa wahinay isku celinayaan min ajli hadihi alkalimaati alwacdiya alatii samicuuha min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam kalimaadka waanada ee rasuulka ay ka maqleen ayaa dusha uga soo baxay raad intay qalbigooda ku yeesheen bay dusha uga soo baxeen wa kadalika taclamuun xadiisa alcirbaad ibnu sariya qaala wacadnaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mawcida wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun faqulnaa ya rasuula allah kaanaha mawcidatu muwadicin faawsina rasuulkaana waaniye buu leeyahy cirbaad ibnu sariya waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi bacda salaati alfajri inuu rasuulku istaagay sala allahu alayh wasalam bacda adaa hadihi alfariida waana xeel dheer quluubtayday raadaysay cabsi bay nagu beertay indhaha yagina way ilmeeyeen haakada kana asaxaaba ridwan اllahi calayhim tatruku lmawaacid fii nufuusihim aharan camalla waa kaga tegi jirtay waanadu waayo qulubtooda ayaa nool aayad ilaahay markuu soo dejiye ku camal falkaya dib umay dhigi jirin ilahay wuxuu soo dejiyey khamrigu inuu xaaraam yahay dib umay dhigin oo khamrigii ay haysteen may odhan xataa waa xoole yaynan khasaarin ee kanaynu ka faa'idaysano markiiba shawaaricdii iyo wadooyinkii magaalada madiine ayaa khamri durduray ilaahay daraaddii bay uga hadheenay u daadiyeen waman taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayran min haddaad shay ilaahay kuu diiday ilaahay daraaddii uga tagtana hamood inaad ku khasaarayso amay wax kugu sheegayaan mid ka khayr badan buu ilaahay kugu bedelaya ilaahay baa subxaana watacaala xijaab ku waajibiyey nisaa almuslimaat markii aayaddii raggu ay rasuula ka maqleene guryaha ay kula noqdeen subaxnimadii dumarkii waxay soo baxeen iyagoo maryahoodii intay isku kabkabteen wada xijaaban oo xataa qaab socodkooduu isbedelay oo deganaanshiya xasilooni ay ka muuqato waxaa la xaaraantimeeyey sida raafic ibnu khadiij uu leeyahy bukhaari iyo muslim baa warinaaya wuxuu rasuulku naga nahi budu naga reebay arrin ay maslaxa iyo dani ay noogu jirtay nahaana nabiyu sala allahu alayh wasalam can amrin kanat lana fiihi manfaca siday noola muuqatay manfaca iyo waxtar baa noogu jiray walakin tawaaciyat llahi wa rasuulihi khayrun lana inaanu allah adeecnaanu ka amar qaadano oo rasuulka sala allahu alayh wasalam aanu yeelno ayaa wax waloo wanaag noola muuqdaba nooga khayr badan waa almusaaraca waa dhulka inay kireeyaan ayayd arrinta loo diiday oo ninkuu yidhaahdo nin kala idhaha dhulkayga kiree ee iga kirayso oo qaybtaa adigu ka shaqeeyo qaybtaa wixii kasoo baxa qaado qaybta wixii kasoo baxana anaa qaadanaya waa laga nahiyey manfaca iyo maslaxay u arkayeen laakiin ilaahay bay uhogaansameen oo amarkii rasuulka sal alay wasalam ayay qaateen haakada kana xaalu صaxaaba ridwan اllahi calayhim lannahu quluubuhum kanat xaya ma kanat quluubuhum qaasiya maanta inaga bal xaalkeena u fiirsada qofka man yabki min khashyat illah waaba la istikraabsanaya waa lala yaabaya dadku waa la yaabayaanba salawadaadka maxaa ku dhacay baa la odhanaya qalla man yabki min khashyat illah qur-aankii baa la akrinaya alimaam yusalli binnaas imaamkii baa dadka tukinaya almawaacid baa la maqlaya waanooyinkii xeesha dheeraa markaasaanad arkahayn alquluub taxajarat qalbigu hadduu dhagaxoobo waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay daaweyn iyo cilaajin fara badan buu u baahan yahay iyo qofka lihi inuu ka war hayo ilaa xaaladiisii caadiga ahayd ee caafimaadu kusoo noqonayo waxaad arkaysaa dadkii oo loo sheegaayo wixii ilaahay uu ka mamnuucay waajibaadkii loo sheegaayo qalla man yamtatin inta hogaansamaysa ayaa yar bal u fiirso mrs war sigaarkaas dhibaato mooyaane dheef ma laha wixii dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahayna ilaahay waa xaaraantimeeyey ee iska tuur ka ugu wanaagsan baa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo wallahi bal horta xabaddan aan dhamaystira xoolaa iga galay maa kaana saxaabatu yaquuluuna haakada silxado khamriya oo hadday iibin lahaayeen lacag badan iyo addiyo badan ay uga soo bixi lahayd ayaa ilaahay daraadii oo afragoone u daadiyeen maantana xabatu sijaara xabad sigaara ayaa ilaahay daraadii inuuga taga diyaar aanu ahayn uu leeyahay xoolaa iga gale xoolahan khasaariya waa dacfu liimaan ayay calaamad u tahay qaswatu lqalbi qalbi qalalka walaalayaal waa xanuun halis ah xanuuno fara badan inay kasii farcamaan sidaa awgeed baa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u khaas yeelo u gaar yeelay si muuminiintu ay isaga ilaaliyaan kuwa uu ka ku dhacayna ay isu daweeyaan aayado qur-aana buu ilaahay subxaana watacaala si gaara ugaga hadlay ilahay wuxuu yihi fi lqur'aani alkariim isagoo reer banu israa'iil sifaynaayo uma qasad qulubukum min bacdi dalik intaa kadib quluubtiinii baa engegtay intuu ilaahay idin nicmeeyey kadib oo aayaadkii ilaahay aada aragteen idinmaanay habboonayn idinkoo waanadii maqlay aayaadkii arkay ilaahay idin nicmeeyey inay quluubtiinu ay engegto arrimahaas oo dhami waxay ahayd inay sababu noqdaan riqatu lqalbi qalbi jireen iyo hoggaansan fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa qalbigiinu wuxuu noqday sida dhagaxaanta oo kale ama isagaaba kasii adeyg badanba markaasaa rabbi wuxuu yihi isagoo taasii caddaynaya wa ina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaar wa ina minha lamaa yashaqaqu fayakruju minhu lma wa ina minha lamaa yahbitu min khashyati illah unduruu ila xaali ljamaadaat waxa uu tilmaamaya ilaahay subxaana watacaala quluubta ibni aadamka qaarkood inay ka daraatay xataa dhagaxaanta iyo jamaadaadka waxaa rabbu leeyahy dhagaxaanta waxaa kamid a kuwa dilaaco biyo ay kasoo burqadaan waxaa kamid a dhagaxaanta sidaas oo kale kuwa ilaahay daraaddii meel uga soo dhaca xajar yasqutu min aljabal min khashyat illah waa dhagax buur saaran buurtaasuu kasoo dhacaya muxuu ka soo dhacay buurta ilahay buu ka baqanaya subxana watacala inagu dareemayna dhagax iska soo dhacay un baynu moodayna laakin rubama saqطa min hada aljabal min khashyat illah waxaa laga yaabaa buurtaa inuu uga soo dhacay alla kacabsi markaasaa quluubta bani aadamka qaar kamida ay noqdeen kuwa dhagaxaanta caynkaasiyo ka daran markaasaa ilaahay subxaana watacaala qalbi qalalka si dadka uga firdhiyo uga eriyo waxa ilaahay subxaana watacaala uu uu u ballan qaaday cadaab iyo ciqaab iyo abaalmarin aan wanaagsanayn kuwa quluubtoodu ay qalashay wama allahu bigaafilin cama tacmaluun hadduu qalbigaagu dadka ka qarsoon yahay oo laga yaabo inaad u muujisataba inaad qalbi jilicsan tahay hamoodin ilahay inuu ka qarsoon yahay waxaa arrinta caynkaasi la socoto macnaheedu uu yahay ey fa yujaazikum calayh ilaahay qalbi qalalka ama muujista ama qarsada oo waa idinku abaalmarin doonaa aayad kale ilahay wuxuu yihi fawaynu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah ulaaika fi dalaalin mubiin halaag baa usugnaadiye ciqaab kuwa quluubtoodu ay qalashay ee dikrigii ilaahay qoyn lahaa ee jilcin lahaa uu ka maqan yahay qalbi qalalku lumitaan inuu dhalo oo uu sababu ilaahay tilmaamay ulaaika fi dalaalin mubiin waxaa markaa aayaddan iyo aayaad kaleba ay ishaarayaan ay tilmaamayaan ilaahay subxaana watacaala xuskiisa inuu quluubta uu jilciyo qur-aanka ayaana u weyn wax ilaahay subxaana watacaala lagu xuso saa awgeed baa ilaahay wuxuu yihi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mathaniya takshaciru minhu juluudu aladina yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ila dikri illah dalika huda allahi yahdi bihi man yashaa waman yudlil illahu fama lahu min haad waxa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamaya inuu soo dejiye axsanu alxadiid hadalka u wanaagsan waa kitaabka qur-aanka ee dadka muuminiintii marka ay maqlaan qalbigooda cabsi ay gelayso qalbigooda uu jilcaayo ilaahay xuskiisa ayaa qalbigooda u jilcaya markaasaa qalbi jilayca ayaa laka cabsigaasi uu jidhka sare uu ka muuqanaya ilahay wuxuu leeyahy dalika huda allahi yahdi bihi man yashaa waman yudlil illahu fama lahu min haad wuxuu qur-aankani u yahay quluubta sida biyuhu ay u yihiin kaynta sida waxa weeyaan geedku marka in fara badan la waraabin waayo uu isu bedelo oo marka hore uu u dhadho ayaa qalbigana haddii qur-aanka ilaahay subxaana watacaala la waraabin waayo uu marka hore u daciifaya haddii waraab la-aantaa geedka lagu wado geedku waa dhimanaya wa kadalika qalbiga haddii ilaahay xuskiisa iyo kalaamka rabbi tabaaraka wa tacaala laga fogeeyo marka dambe waa dhimanaya geedka mar kasta oo si habboon loo waraabiyo wuu wanaagsanaanaya midho fiicanna waa soo saaraya wakadalika alqalb mar kasta oo qalbiga la ilaaliyo oo ilaahay xuskiisa iyo taacadiisa iyo dikrigiisa lagu ilaaliyo saasuu noqonaya hakada yaqulu imam sacdi raximah llah cinda tafsiri hadihi laaya man naxnu ya ya shabaab yaynu inagu nahay marka saxaabadii layna garab dhigo bal dhegayso rabbigeen tabaaraka wa tacaala oo saxaabada canaananaya oo uga digaaya inay su ekaysiyaan ahlulkitaabka fi qaswati lqulub qaswat lqulub laysat min sifaati almuuminiin wa inama hiya min sifaati alkufaari waalmunaafiqiin qofka qalbi qalal uu ku dhacaana kuwaasi ayuu ku dayday waxa ilaahay subxaana wa tacaala u yihi isagoo saxaabadii la hadlaaya alam yaani liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaab fatala calayhim alamad faqasat quluubuhum wakatiiru minhum faasiquun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la hadlayaa saxaabata rasuuli illah iimaan buu ilaahay subxaana wa tacaala ugu yeedhay dadka muuminiinta ah waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahy miyaanay u dhoweyn ama aanay mudnayn inay quluubtoodu ilaahay xuskiisa ay ukhushuucdo iyo xaqa ilahay uu soo dejiyey oo aanay mar inaanay la mid noqon kuwa qalbigu u qalalay ahlulkitaab alyahuud wanasaara waktigii baa ku dheeraaday fataala calayhim lamad faqasad quluubuhum quluubtii baa qallashay wakatiiru minhum faasiquun alfisq walkhuruuj can taacati illah huwa aladi yuqasi lqalb waa ka qalbi qalalka waxa weeyaan keenaaya wuxuu leeyahy cabdullahi ibnu mascuud kama fi صaxiixi muslim ma kana bayna islaamina wa bayna an caatabana allahu bihadihi laaya ilaa arbacu siniin markaanu islaamniyo markuu ilaahay aayaddan nagu canaantay afar sanadood baa udhexeeyey alasnaa naxnu awlaa bilcitaab miyaynan canaanta inagu aynaan u mudnayn saxaabadu ridwaan ullahi calayhim lam yabluguu darajatan min qaswati alqalb qaarkood baa darajadii laga rabay allah tabaaraka watacaala uu ka rabiyo mansiladu ka doonaayo soo gaari waayo markaasaa sidaa loo canaanta qofku markuu in fara badan ku dhex jiro cilmiga waktigu uu ku dheeraado hadduu qalbigiisa ilaalin waayo qalbi qalal baa ku dhacaaya fataala calayhim alamad faqasad quluubuhum qalbi qalalna waxa uxun nooca ku dhaca culimada iyo dalabatu lcilmiga iyo adducaatu ila allah sida ay yidhaahdaan dadka beeraha cilmiga beeraha yaqaan geedka biyaha ku dhex yaalla hadduu qalalo rajo ma leh cudur iyo xanuun geed ku dhaca waxa u daranka ku dhaca isagoo biyaha ku dhex jira qalbi qalalka ku dhacay waa mid halisa weeye qofka intaasiba ay raadeen weyday xanuunka haya aada buu u daran yahay waxaa shaki la-aana walaalayaal qalbi qadalku addoonka inuu ilaahay ka fogeynaayo haddaad ilaahay ka fogaatana waad khasaartay haddaad khasaartana waad halaagsantay naciimkii daa'imka ahaa baa ku seegaaya markaad ilaahay subxaana watacaala aada ka fogaato haddaad ilaahay ka fogaato yaad u dhawaanaysaa caduwka ibliis cadowga ilaahay uu kaaga digay ibliis la yidhaahdo ayaad u dhawaanaysaa ibliisna waddo fiican ku marin maayo waddooyinka lagu halaagsamaayaa u ku marinaya sida awgeed baa dadkii saalixiintaha ee wanaagsanaa waxay u arki jireen qaswatulqalbigu asbaabta lagu halaagsamo kuwa u daran inay kamid tahay waxay odhan jireen arbacatun min ashaqaa jumuud lcayn wa qasaawat lqalb wa tuulu lamal waalxirsu cala addunya afar arrimood waxay ka mid yihiin khasaaraha ishaadaasoo qallasha oo maalinna ilaahay daraaddi aanad u ooyin wa calaamatun cala shaqaawa naftaada raajicoo xisaabi oo dib isugu noqo maalmaha aada soo martay kuwa soo socda inaad gaari doonto ma ogin qalbigoo qalala tuulu lamal inaad ku xisaabtanto adduunyadan maalmo badan inaad joogayso ood isku ilowda iyada oo iyada waxa weyaan ad usii xisaabtanto toban sanood kadib maxaad samayn doontaa ad tidaahay aakhirana aad iska ilowdo waalxirsu cala addunya inaad adduunyada dadaalkaaga o dhan aada isugu geyso oo aad ka dhigta iyada kaayadii iyo hadafkii loo socday ood ilowda inay tahay waddo aakhiro loo sii maraayo afartaasi arrimoodba waa calaamatun cala alkhasaarati waalhalaag waa calaamad khasaare iyo halaag waxa weeyaan tusinaysa qaswatulqalbigu walaalayaal asbaab bay leedahay xanuunka haddaad doonayso inaad iska dawayso waxaa muhima inaad sababtii keentay marka hore aada ogaato si aad uga dheeraato ile xanuunkii oo jirkaagii weli kusoo daldalmaaya oo soo gelaaya inaad dawo isticmaashaa waxba tari mayso cilaajku wax tar yeelan maayo intaan la garan sababtii maradka iyo xanuunka keentay si looga dheeraado sa awgeed waxaa muhima intaynaan horta isweydiin cilaajka maxaa dawo kaa qalbi qalalka inaynu isweydiino maxaa marka hore keena oo qalbi qalalka waxa weeyaan sabab u ah waxaa asbaabta kamid ah oo inu horaysinana kasratu dunuub dembi dembiga oo qofka ku farabato bianwaacihi wa asnaafti qofka dembiyada badsanaya iyo khilaafka amarka ilaahay uu khilaafaya waa sidii qof geedkiisii waraabinaya uskag haddaad bullaacadda intaad waadaan geliso aada beertaada ku waraabiso ka war wax waliba ay ku jiraan kiimika iyo kaadi iyo nooc waliba soo beerti dhiman mayso ama ramaad radan intaad soo gurtid haddaad birtaadii waraabisid ka waran kadalika qofka macaasida iyo mukhaalafaadka samaynaya qalbigiisiibuu sun waraabinaya iyo wasak inay macaasidu wasak iyo uskag tahayna nebi maxamed baa sala allahu alayh wasalam inoo sheegay kaana yaqulu fi ducaa'i allahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas ilaahayo waxaad dembiyada iga nadiifisaad iga maydhaa sida marada cad uskaga looga maydho idan almacaasi walmukhaalafaat waa danas wasak weeye ilaahay baa subxaana watacaala saas oo kale tilmaamay kalaa bal raana calaa quluubihi ma kaanuu yagsibuun waxaa quluubtoodii dahaaray oo daboolay wixii ay kasbadeen anaa dunuubtii ayaa qalbiga madoobeysay rasuulka calayhi afdal salaati watasliim aayaddaa inoo fasiray axsana tafsiir wa abyinah tafsiirka u wanaagsan ee u cadaan badan waxaa imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey waa abu tirmidi fi sunani can abi hurayra ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal ta'ammaluu maci hada alxadiid ina almu'mina ida adnab kaanat nuktatun sawda fi qalbih qofka muuminka ayaa hadduu dembaabo dembigaasi wuxuu noqdaa dhibic madow shaambad madow oo qalbigiisa ku taalla fain taaba wanazaca wastakfar saqula qalbuhu hadduu toobad keeno oo dembigii uu ka hadho oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto qalbigiisu wuxuu noqonayaa sidii waxa weeyaan midi daxalaysatay oo daxalkii laga tuuray oo la soo saaray waxa weeyaan caddaankii hoose saasoo kale noqonaya nadiif cadaana buu noqonaya oo madowgaa iyo wasakdaa dembigu qalbiga uu kaga tegey tawbad iyo istikfaarta iyo dembiga in laga hadho ayaa daahirin iyo nadiifin u ah wain zaada zaadat xataa yacluwa qalba hadduu dembigii sii kororsuuna barihiibaa sii kordhaaya ilaa marka dambe qalbigiisa oo dhan ay daboosho baraha madmadoobi fadalika araan aladi dakarahu allahu fi kitaabih kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yaktibuun raanka ilaahay sheegay waa kacaynkaasi bu uhi rasuul alayhi afdal asalaatu watasliim marka dunuubta intaa way naga dhacaysaa leyla nahaar laakiin aynu ka goonaynu ka dhexbaxno ilahay aynu u toobad keenno ilahay dembi dhaaf aynu weydiisano taasaa maydhitaan iyo nadiifin quluubteenna wa wa hadihi wallahi xayaatu quluubina quluubteenu taasay ku noolaanaysaa sabab labaad waa kasratu lkalaam bigayri dikri illah qofki inuu hadalka farabadiyo hadal aan xus ilaahay aan ahayn qalbi qalal baa laga qaadaa adiguba waad dareemaysaa bal maalin sheekee sheeka fara badan ee hadal laqwi oo fara badan ku hadal bacdaha aduu xisaabtan oo naftaada xisaabi maada tashcur maxaad dareemaysa ma tumaaniina iyo degenaanshiyo xasiloonibal qalbiga aad ka dareemaysa iyo salaadu inay ku dhandhamayso mise waxaad dareemaysaa culays siqal inay cibaadada ay kugu culus tahay iyo werwer aanad garanahayn meeluu kaa hayso iyo wax kaa maqan toona adigoon ogeyn aada werwarayso carabkani waa nicma min nicam illahi kamida laakiin qofka carabkan sii daaya salaka bihi shayaan md maydaan shar shaydaanku wuxuu uhogaaminaya u la maraya waddada sharka carabkana sharkiisa waxaa ka badbaadi kara qofka ku xakameeya xakamaha sharciga qaatana taladii nebiga man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut hadihi nasixatu nabiyina sala allahu alayh wasalam haddaad iimaan leedahay iimaankaagu sabab ha u noqdo inaad khayr ku hadasho amaad iska aamusto khayr ku hadal si aad u qaniimaysato shar ka aamus si aad u badbaado wuxuu inooga warramay rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam in addoomaha qaarkood ay ku hadlaan kelimaad ay fududaysanayaan aan islaahin halkaasi idinla gaari doonto oo ay kelmadaasi noqoto sababtii naarta uu ku gelayeyba waana ka rasuulku sala allahu alayh wasalam tilmaamay waxa ugu daran ee ummadda uga baqanaya carabka inuu yahay xubinta ugu daran akwafu ma akhaaf ma akhwafu ma takhaafu calay ibnu sufyaan ibni cabdillah waxa ugu darane jidhkeyga kamidaad iiga baqanaysaa waa maxay rasuulka ilaahay qaala hada wa akhada bilisaani carabkuu qabtay rasuulku sal alay wasalam suri kaasi ayaan kaaga baqanaya waa ka tilmaamay rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim kama fi xadiisi nucaab wahal yakubu nnaasa fi nnaari cala wujuhihim aw cala manaakhirihim ila xasaa'idu alsinatihim rawahu tirmidi waxaa dadka naarta in madax madax loogu tuuro sababu noqonaya ma wax kalaa ma wax carab ku goosteen maxaa keenay digitaanka faraha bay rasuulku carabka uu ka digaayo ee sharkiisa uu caddaynaayo waxaa fara badan aafaatu lisaan baa fara badan waa xubinta jirka inta muuqato ugu dhaqdhaqaaq badan weyi hadday khayr ku dhaqdhaqaaqdana waad hanimaysaa hadday shar ku dhaqdhaqaaqdana sharkaagaa fara badan doona bale beentuu carabkay ka imanaysaa isku dirka xanta xumaan lagu hadlo cayd dad la caayo khusuma fi lbail khalqigoo la dhibo cawraadkoodoo la kashifo alkalaam fi ma laa yacni waxaan adduunye aakhira tarax uga tarahay oo qofku uu ku hadlo axaadiista waynu maqalay walaalayaal oo min baabi tadkiir bal nolosheena iyo axaadiistan waxa weyaan aynu isu eegno si bal aynu isu celcelino waanada mar walba waynu u baahannahay oo nafta ibni aadamku waxa weeyaan waxay jeceshahay waxa loo diiday waqad xujibat iljannatu bishahwaat waxaa naftu ay jeceshahay waqad xujibat innaaru bishahawaat naarta waxaa lagu hareeriyay waxay naftu ay jeceshahay waljanna bilmakaarih marka laabudda waa inaynu waanooyin badan maqalno si bal aynu uxisaabtano aynu isu celcelino maanta hadalkeenu muxuu u badan yahay aynu xisaabtano qosolka ayaa isaguna kamid ah qosolka faraha badan waxaa qalbiga qallajiya walidalika kana nabiyu sal alay wasalam laa yuktiru min adaxik rasuulku sal alay waslam qosolka ma fara badin jirin waxaa kamida eegmada xaaraanta sa awgeed baa ilaahay muuminiinta uu faray rag iyo dumarba indhahooda inay xifdiyaan markaad eegto qof ilaahay subxaana watacaala eegmadiisa aanu ku xalaalayn gabadha aad eegto gabadhuna nin ay eegto arrinta caynkaasi waa noocun min azina wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam kutiba cala bni aadam nasiibuhu min azina fahuwa mudrikun dalika laa maxaala alcaynaani zinaahuma annadar rawahu lbukhaari wa muslim labada indhood zinadoodu waa eegmada waa noocun min azina waa faaxisha waa qubxu waa shay aada iyo aada waxa weeyaan u xun sidaasi awgeed ba eegmada xaaraantii waxay kamid tahay waxyaabaha ugu darane qalbiga fasahaadiya mar kasta oo gabadh aada eegto nadratan muxarama waa leeb sumaysan oo qalbigaaga aada ku dhufatay wey haddaad iska daweynayso iyo haddaad isu daynayso haddaad kuwo kale ka dabageynayso iyo haddaad kii hore dabaqabataynayso kasrat lakli baa kamid a cunitaanka faraha badan walilfaa'ida salafku waxaa dadkii hore inaga horreeya wanaagsana iyadoo xaaladooda maciisheeda iskaba adkaydba waxay ahaayeen kaanuu yaakuluuna fi lyawmi walleyla maratayn laba jeer bay wax cuni jireen weliba markaasaa qaarkood qofka idhaa laba jeer baan wax cunaa ay waanin jireen oo ay la telin jireen inaguna ka mara na'kul fi lyawmi walleyla inla jeer baa waxa weyaan inu xunaa bishir ibn lxaarif ayaa wuxuu yihi khaslataani tuqasiyaani lqalb kasrat lkalaam wa kasrat lakl laba arrimood dadow iska ilaaliya qalbigay qallajiyaan hadalka faraha badan iyo cunitaanka faraha badan idaa agtarta min alakl waxaad ka qaadaysaa kasal iyo qalbi qalal wa qaala almarwadi fi kitaabi lwarac qultu liabi cabdillahi yani axmed ibni xambal raximah llah yajid rajulu min qalbihi wa huwa shabic ninku qalbigiisa khushuuc iyo alla kacabsi iyo dareen iimaan ma ka heli karaa isagoo dheregsan oo calooshiisu ay buuxdo qaala maa araa liana qilat acaam tudayiqu cala shayطaan majaari اljism wa tuqalilu shahwa wa tusaacidu cala nashaati fi lcibaadaat wuxuu ihi ilama muuqato nin dheregsani inuu khushuuc dareemi karo waayo cunta yaraantu shaydaanka waxay ku cidhiidhidaa meelaha jidhka ibni aadamka uu ka maraayo shahwaday yaraysaa cunto la-aanta sa awgeed ninka dhalinyartaa ee guur awoodi waayey muxuu rasuulku sala allahu alay wasalam kula taliyey waman lam yastatic facalayhi bisawm fahada daliil cala ana qilat acaam tuqalil min ashahwa taasi waxay daliil u tahay cunto yaraantu inay shahwada yarayso hadday shahwadaadu yaraatana kam wa kam min aataamin wa mukhaalafaat tanjuu minha imisa ayaa dembiye mukhaalafaadaad ka badbaadayso idaa qalat ishahwa idaa dayaqta cala shayaan majaari ljism dad shaydaanka ku cidhiidhido meelihii jidhka waxa weeyaan uu ka mari lahaa wakadalika qilatu acaam ma aha tarku acaam cuntadii in la iska daayaba oo qofku hadduu gaajoodo cuntadii uu iska daayo iskaba dhaafo maalmaha yuu sii socon karaa u sii dhaqdhaqaaqi karaa laakiin marka dambe awoodda iyo daaqada ka dhamaanaysa laakiin qilatu acaam uu ka cabira imaam axmed raximah llah tusaacidu cala nashaati fi lcibaadaat habeenka waxa weeyaan aad cashada yaraysato ama aada iskaba daysaba ile maalintii waad igan qadeeye dargey waxaad kuu fududaanaysa salaatuleyl inaad ukacdo bal aduba tijaabi habeenkaad dheregto ee caloosha aada buuxiso waxaa kugu adkaanaysa salaada subax inaad ukacdo marka qilatu acaam tusaacidu ala cala nashaati fi lcibaadaat xaaladeenna walaalayaal aynu ufiirsano adiguba naftaada bal waxaan lagu sheegaya camal u rob adigoo dheregsan khushuuc ma dareemaysaa salaada dhexdu baad daacdaaci doontaa maanta o dhan oo aada naqaska iska guri doontaa bishiqil anfus iyadoo lamoodo naftu inay ku hayso xoogaad kaga saari doonto waa arrin waxa weeyaan xaqiiqi oo mujaraba qof waliba uu dareemi karo wa kulamaa aqlalta min aطacaam isdagta nashaata fi lcibaada sidaa awgeed rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi maa mala'a bnu aadam wicaaan shara min baطni ibnu aadam ma buuxiyo weel calooshiisa ka shar badan waxaa laga yaaba fiqiga xadiidka inaynan hoos ugu dhaadhicin oo aynaan isweydiin calooshaydaoo cunto xalaale aan ka buuxiyey sharka ay leedahay waa maxay man isal nafsaka hada su'aal rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu alayh wasalam ibni aadam ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa cunto xalaalaba ha ka buuxiye min ayna ya'ti shar laba dhinac buu sharku ka imanaya markaad calooshan buuxiso mar wada dhinaca koowaad labadaba hore inuu ishaaray shahwadaadaa fara badanaysa hadday shahwada kugu badatana waa dambaabi waxaa kaloo kugu cuslaanaya cibaadaadka miaana shar ahayn shahwada kugu badata dumarka indhaha la raacdo wa rubbama taqac fi zina walfaaxisha iyo cibaadadii oo kugu cuslaata ayu sharin acdam min hada sharkeedaad kaa ka weyn sharka rasuulku uu sheegaya calool buuxintu ay leedahay waa kacaynkaasiyo wey bxasab ibni aadam luqaymaatun yuqimna biha sulba ibni aadam waxaa ku filan hurmooyin iyo dartiimooyin dhabarka uu kuto kuto ku ku toosiyo fain kaana laa maxaala haddii uu dartiimooyinkaa uu dhaafinaayo fathuluthu liطacaamihi wa thuluthu lisharaabi wa thuluthu linafasihi caloosha ha qaybiyo saddex qaybood qayb waxa weeyaan cuntaha ka dhiga qaybna sharaab ha uga tago qaybta kale neefsiga yani xataa qofka neefsigii baa ku adkaanaya dantaada adduunye caafimaadkaaga ayaan xataa ku jirin caloosha buuxiso walaqad sa'altu axad alatiba dakhaatiirta nin kamid ah waxaan weydiiyey dherega iyo neefsiga cilaaqada ka dhexaysa maxay tahay fa afaadanii faa'ida lam afham waqad qara'tu hada alxadiis miraaran wa tikraaran wuxuu ii faa'iideeyey faa'iido aanan fahmin anigoo marar fara badanoo hore xadiidka akriyey wuxuu yihi caloosha iyo sambabada bogga ayaa udhaxeeya haddii caloosha ay buuxsanto bogga ayay cadaadinaysa bogguna sambabadiibuu ku dhawaanaya markaasaa qofku neefsigu uu ku adkaanaya haddii calooshii aanay buuxin waxaa sahlanaanaysa inuu uu helo sambabadii qofku uu ka neefsanayo banaan uu marna hoos u dego marna kor uu ukaco marka xataa qofka dantiisa iyo caafimaadkiisa ayaan ku jirin caloosha inuu buuxiyo ibraahim ibnu adham wuxuu yihi man dabada batnahu dabada diina ninka calooshiisa ilaaliyaa diintiisana waa nin ilaaliyey ad xaaraan ka ilaaliso aada ka ilaaliso buuxinta caynkaasi iyo shahwada badinaysa cibaadana culays kaaga dhigaysa wuxuu yihi wa ina macsiyat allahi baciidat min aljaa'ic qariibat min ashibcaan macsiyada ilaahay qofka gaajoonaya waa ka fog tahay qofka dheragsan bay macsiyadu u dhowday waida aradta an tacrifa aw tajida ma yusadiqu dalik fandur ilaa xaali alagniyaai waalasriya waxaad u fiirsataa dadka akniyada iyo asriyada limaada ayaa waxa weeyaan dadka fuqaradii jannada ay u gelayaan qabla alagniyaa liana algaaliba cala alagniya waa alfasaad dadka adduunyada haysta ibni aadamka adduunyada waa fitnaysa haalib waxaa ama ay u badan yihiin qaar toosanna waa la heli karaa hagaagsane inay kharibmaan oo ilaahay subxaana watacaala waddada u jeexay ay ka leexdaan wa hada mistaaqu qawli ibraahim ibn adham waxaa kamid a fudul lmukhaalata waa masale muhima jiddan waxyaabaha qulubta fasahaadiya waxaa kamid a inaad dadka dhex gasho dhexgal aanad u baahnayn ibnu lqayim raximah llahu tacaala wuxuu tilmaamay dhexgalka dadka aad dhex gashay aanad diin iyo adduunya toona uga baahnayn inuu yahay xanuun halisa oo shar kasta soo jiiday aljaalib likuli shar khasaarat dunya waalaakhira baa ku jirta buuli sidaa awgeed qofka ibni aadamkii waa inuu ogaado la dhaqanka iyo dhexgalka dadku inuu yahay mid u qaybsamaa afar qaybood dadka qaarkood dhexgalkoodu waa sida kaacaam walghidaa waa raashinka lagu nool yahay oo kale iyo sharaabka oo acaam washaraab haddaad weydo waad dhimanaysa dadka qaarkood baa la joogistooda iyo la fadhiisigooda iyo la socodkoodu noocaasoo kale weyi wa hum alculamaa alcaarifuuna billah aladiina mala'at khashyat llahi quluubahum waa culimada ilaahay yaqaan oo la kacabsigu quluubtooda waxa weeyaan uu buuxiyey annaasixuuna lilahi wa lirasuulihi wa likhalqih ilaahay subxaana wa tacaala xuquuqdiisa ka soo baxay xuquuqdii rasuulka khalqigana wanaagooda ka talinaya fa haaulaai mukhaalafatuhum ribxi kuwa caynkaasi ee la joogooda iyo dhexgalkoodu waa ribxi weyi waa faa'iido raasamaalkii dheeraadka ah ha lagu dadaalo waa aldelitu saalix aladi nafaxa bihi nabiyu calayhi afdal salaati watasliim qaybta labaad man mukhaalafatuhum kadawaa waa dad la fadhiisigooda iyo dhexgalkooda iyo la joogistoodu sida dawadoo kale ay tahay dawo goormaad u baahataa markaad xanuunsato soo maha haddoon xanuunsanahayn haddaad dawo iska isticmaasho ka war khasaare mooyaane faa'iida miyay kuu leedahay waa waa khasaare biduuni shak waa dadka maslaxatu lmacaash ay kaaga xidhan tahay oona soo dadku ay u badan yihiin risqigii xalaasha ahaa raadintiisa ayaa kaaga xidhan iyaga inaad ag joogto iyaga inaad la hadasho iyaga inaad la fadhiisato kuwaa dhexgalkoodu waa dawa oo kale bimacna markaad u baahatee maslaxada xalaasha ay kaaga xidhanto uun la fadhiisoo la joog inta kalena ka fogow haddaadse iyaga isku agilowdo iyaga un la fadhido kuwa adduunyadu ka sheekaynaya ee adduunya un xisaabinaya qalbigu wuu ku qalalaya walaa maxaala iimaankuna wuu ku daciifaya qaybta saddexaad waa man mukhaalafatuhum kaddaa waa kuwo dhexgalkooda xanuunka oo kale u yahay walxanuun maraatib walmarad maraatib wa anwaac xanuunkuna waa maraatib waa kala derderan waa kuwa caynkaasi ahi waxaa kamid a ahlulbidaca ayaa kamid a sida ibn lqayim uu leeyahy wahum ahlulbidaci waadalaal asaaduuna can sunati rasuuli illah xanuun mahalisoo marka dambe laga yaabo inaad u dhimato ayaa kuwaa la fadhiisigooda aad ka qaadaysaa qaybta waxa weeyaan u dambaysaa waxay tahay waa kuwo la fadhiisigooda uu yahay halaag waaba dhimashaba waa sun ahlulbidaca ayaa kamid ah wakadalika ahlu lmacaasi addaacuun ila almacsiyati walmukhalafa almuzayinuuna limukhaalafati amri illah rasuulkeenana caleyhi afdal salaatu watasliim waa ka dhigay kuwa caynkaasiyo in lala fadhiisto qofka dadka caynkaasiyo la fadhiisigooda dayn waayana wuxuu ka murugoon doonaa maalin murug aanay waxba u tarahayn wa yawma yacabbu daalimu calaa yaday yaqulu ya laytani itakadtu maca arasuuli sabiila ya waylata laytanii lam atakid fulanan khaliila laqad adalanii maalinta caynkaasi ayaa uu ka murugoon doonaa qodobka u dambeeya wuxuu yahay oo sabab noqda qalbi qabalka iyo dacfuliimaan waa ku dadaalka adduunyada adduunyada xalaashaa dadka laga xaaraantimayn maayo ha shaqaysanina lama laha ilaahay kaga baqdaa la leeyahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda yaanay aakhiro kaa mashquulinin usahay qaadashada aakhiro ilaahay daacadiisa yaanay kaa fogeynin wallahi adduunyada inaanay mutaysan dadaalka maanta dadka muslimiinta ay ku bixiyaan inahaa ahwanu min dalik way ka liidataa dadaalka lagu bixiyo aakhira haddii la garab dhigana laa tusaawi shay ilaahay baana subxaana watacaala xaqiiqada qur-aanka ku sheegay wafarixuu bilxayaati اdunya wama alxayaatu dunya fi laakhirati ila mataac wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur ina aladina laa yarjuna liqaa'ana waraduu bilxayaati dunya waطma'anuu biha wladina hm can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum الnaaru bima kanuu yaksibuun afara'ayta in matacnaahum siniin uma ja'ahum ma kanuu yuucaduun ma agna canhum ma kanuu yumatacuun rasuulkeena caleyhi afdal salaatu watasliim liidashadeeda inoo sheegay markuu soo maray ordiga yar ee dhegahala ee baktiga ee dariiqyada madiine mid kamida yaalay ee saxaabada uu yihi yaa dirham siisanaya hal dirham idhaahdeen wallahi ana waxba ku bedele ninkan maxaan ku fallaa haddii bilaash laydin siin lahaa ka warrama ma iska qaadan lahaydeen markaase waxa wallahi hadduu noolaan lahaa ayaa dhegay yaryaraantaasi iyo dhuk dhukanaantaasi ceeb ay ku ahaan lahay fa fa kayfa huwa mayit isagoo baktiya maxaad umalaynaysa markaasaa rasuulku ujeedada uga socday uu usoo dhaadhaco wuxuu yihi fawallahi ladunya ahwanu cala allahi min hada calay kaasi liidashada agtiina uu ka liito waxaa ka daran liidashada adduunyadu ilahay agtiisa ay ka liidato adduunyadu ilahay agtiisa inay ka liidatana ilaahay darsi camali oo waaqiciya oo cid waliba ay ku fahmi ay fahmi karto inoogu caddeeyey darsigaas wuxuu yahay undur ilaa xayaati nabiy sala allahu alay wasalam wasaxaaba dib ugu noqo taariikhda noloshii saxaabada iyo rasuulka eeg dadku ilaahay ugu jeclaa soo may ahayn nebi maxamed caleyh afdal salaatu wasaliim saxaabada ilahay baa ka raali noqday inuu jecel yahay tilmaamay fi lqur'aani alkariim jannaa loogu bushaareeyey guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa kamidaba haddana kayfa kaanat xayaatuhu dino dhan baa isku soo wareegi jiray oo iska daba bixi jiray oo guriga rasuulka sala allahu alayh wasalam aan dab lagu shidin ma u malaynaysaa wuxuu ilaahay jecel yahay inuu nebi maxamed ka ceshaday abu jahl iyo abulahabna wuu buuxiyey wuxuu ilaahay jecel yahay awliyaahu saalixiin almuttaqiin aladiina yuxibuhum inuu ka celiyo ma u malaynaysaa oo alkafara alfajara alfasaqa ilaahay uu u badinaayo wallahi abadan saxaabatu rasuuli illah xayaatooda u fiirso salaadii wallahi ina hada la mawqifun mu'afir saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ilaahay bay hortaagayoo salaad bay tukanayaan markaasay laayihiin waxay ku afkuraan cawladooda oo midkood aanu hayso laba go miduu xagga sare ku qariyo miduu xagga hoose ku qariyo oo go qura uu haystaa markaasaa si aanu uga dhicin intuu xagga hoose ka guntaday qoorta uu kusoo xidhay markaasaa rasuulku sala allahu calayh wasalam dumarkii uu ku leeyay madaxa kor ha u qaadina ilaa raggu ay soo toosayaan cawradooda inay faydantaa laga baqanaya oo dumarku waxa weeyaan ay arkaan adduunyaa ka maqnayd ma u malaynaysaa adduunyada kuwaa ka maqnayd ilaahay inuu jeceliyo ilahay agtiisa qiima ay ka leedahay saxaabatu rasuulillah iyagoo ilaahay daraaddii u jihaadaya liiclaa'i kalimat illah ay yamshuuna xufaatan iyagoo kabala ay lugeynayaan ilaa laguhu ay dildilaaceen oo markay kaba waayeen maryo waxa weeyaan hunan lugahooda ay ku marmareen wallahi ina hada la darsu lcamali yatruku fii nafsi lmu'min atharan camiiqa hadduu xaaladda caynkaasi iyo qofka muuminka u fiirsado raad weyn bay naftiisa kaga tegaysaa haulaai saxaabatu rasuulillah bushiruu biljanna waljannatu khayru min addunya limaada lam yabsut llahu lam yabsut allahu lahum addunya muxuu ilahay addunyada ugu fidin waaye leanna laysat laha cinda allahi qiima ilahay agtiisaana qiima ka lahayn hadday ilahay agtiisa qiima ka leeday ilahay subxana watacala wuu siila shayga qiima agtaada kale ciddaad qiimeynaysa ayaad siisaa waxaan agtaada qiimaba ka lahayna ciddaad qiimeynaysa inaad sii weydaa dhibaato agtaada kama aha waxbana waxa weeyaan uma aragti waxaan walaalayaal kusoo gabagabaynayaa qaswatulqalbigu waa xanuun xanuunka caynkaasi ahi wuxuu u baahan yahay in la iska daweeyo sida salafku odhan jireenna addoonka fiqiga ilaahay siiye waxaa ka mida inuu qalbigiisa ilaaliyo iyo iimaankiisii maxaa ku ziyaadiyo maxaa ka nuqsaamay iyo meelaha shaydaanku uu ka soo gelayo qaswatulqalbi waxaynu iskaga daweyn karnaa xuska ilahaynu farabadino alaa bidikri illahi tatmainu lquluub qalbiga dahaarka fuulaya dikriga ilaahay baa faydi kara waa ruuxu lacmaali asaalixa maca kawnihi min ashaliha acmaasha saalixe wanaagsan ruux ayuu u yahay dikriga ilaahay isagoo kuwa u fudud ka mid a maada yukalifuk maxay kugu taagan tahay inaad ilaahay aada xustad carabkaaga dhaqdhaqaajisa maca dalika haddana waa min acdam alcibaadaat wa ajalihaa cinda allahi tabaaraka wa tacaala alaa bidikri illahi tatmainu lquluub ilahina subxaana wa tacaala cidda farabadisa dikrigiisa wuxuu u ballan qaaday salaax wax allaale waxay jecel yihiin inay helaan wax allaale waxay ka baqanayaanna inay ka badbaadaan wadkuru llaha katiira lacalakum tuflixuun sidaa awgeed baa rasuulku sal alay wasalam saxaabadii usoo cabatay ee yidhi waxaa nagu farabatay sharaa'ic lislaam camalka quri u dardaarmay dikri buu noqday laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah mucalla ibnu ziyaad wuxuu yidhi ina rajula qaala lilxasan ya aba saciid ashku ilayka qaswata qalbi xasan lbasri buu nin u yimi markaasaa isagoo la tashanay wuxu uhi waxaan kaaga cabanayaa qalbi qalal xanuunkaa iyo maradkaasuu dareemay faqaala adibhu bidikri illah qalbiga qalalay waxaad ku dhalaalisaa markay biyuhu barafoobaan meel kulul baa la dhigaa soo wada baa la sarasay u dhalaalaan ilaahay dikrigiisa ku dhalaali markaasaa qalbigaagu uu jilci doonaa dikriga ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ayaa kamida bal waa min afdalihi waana shifaa waraxma lilmuuminiin wahab ibn lwirdi wuxu uhi lam najid shaya araqa lihada